Hogaamiyaha duqa degmada Gaalkacyo ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Gaalkacyo Injineer Maxamed Cabdi Cilmi ayaa si rasmi ah u daahfuray tartan ciyaareedka isdhexgalka dhalinyarada iyo nabadda gobolka Mudug oo ay ka qayb galayeen kooxo dhalinyaro ah oo ka kala socday maamulada Puntland iyo Galmudug. Furitaanka tartankan ayaa si wadajir ah u soo agaasimay maamulka degmada Gaalkacyo iyo hay'adda CBD waxaana lagu qabtay garoonka degmada Gaalkacyo iyadoo ay goobjoog ahaayeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka ciyaaraha, wakiillo ka socday hay'adaha taageeraysay iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah. Gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Gaalkacyo iyo Galmudug Injineer Maxamed Cabdi Cilmi ayaa bogaadiyay qabsoomidda tartankan isagoo sheegay in tartankani uu yahay mid muhiimad gaar ah u leh xoojinta nabadda iyo isdhexgalka bulshada.
galabtay waxaanu joognaa xaflad aanu ku daahfurayno koob nabadeed oo isdhexgal ah runtii gudoomiyaha ciyaaraha kooxaha kala duwan dhammaan inta ka soo qayb gashay ciyaartooyda saxaafadda agaasimaha arrimaha bulshada waa idin salaamay salaam bacdigeed galabtay halkan waxaa nooga qabsoomahaya koob loogu talagalay nabadda iyo isdhexgalka gobolka mudug oo runtii ahmiyad weyn u leh gobolkan ama degmadan waxaanu ka rajaynaynaa tiimamka ciyaaraha ciyaarahaya in ay iyaga laftigooduna ay u arkaan inay yihiin qayb ka mid ah nabad raadinta gobolka mudug ama nabadaynta si loo gaaro hiigsiga ah in dhallinyarada iyo bulshada oo dhani ay isdhex gasho oo dadku ay dareemaan walaaltinimo iyo isdhexgal iyo wanaag kooxo kala duwan oo magaalada labadeeda qaybood ah ayaa ciyaari doona marka waxaan rabaa inaan idhaahdo sidoo kale hay-adda jooga c b d oo runtii asaguna ka saacidahaya xagga tasiilaadka iyo maamulada oo ayaguna garab taagan waa u mahadcelinahayaa waxaan rabaa marka inaan idhaahdo koobkii galabtay halkaanuu nooga daahfuran yahay dhallinyaradana waxaan rajaynayaa inay si guul leh ay ku ciyaari doonaan waa koob nabadeed inaan laisjejabin oo laisdagaalin tartankan oo dhex maray kooxo dhallinyaro ah oo ka kala socday maamulada puntland iyo galmudug ayaa qayb muhiim ah ka qaadanaya isdhexgalka bulshada iyo nabadda degmada gaalkacyo ee gobolka mudug